qof lamida horena ma ahaanin bacd alambiya gadaal dambena ma ahaan doono way lanna nabi maxamed nebi ka dambeeye imaanayana ma jiro inta ka dambaysoo dhanna ayagaa fadligo iyo ka wata weeyaan wa anahum saxaabadu asafwatu yani kuwii la doortay waay asafwa kuwa la doortay oo lasoo xulay wey min quruuni hadihi اlumma ummatu muxamed yani quruuntoodii ay lahaayeen safwadoodii mukhtaarada ahayd lasoo doortay waa ayaga weeyaan ayagaasaa lasoo doortay allatii ummaddii oo ummatu maxamedkii hiya ayaduba khayru lumami ummadaha midda u khayrka badnayd ah wa akramihim allatii khayru lumami ummadaha midda ugu khayr badnayd wa akramuha cala allahi yacni midda ilaahayna ugu karaamada badnayd ummaddii ahayd safwadoodii la doortay laga soo saaray waa saxaabada nebiga leanna marka ugu horreysa khayru nnaasi qarni buu nebigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam riwaayo imaam axmed oo warinaayo yani xadiid imaam axmed oo warinaayo wuxuu nabigeena leeyahay xadiidu xakiim ibni mucaawiya can abiihi wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam antum tuufuuna sabciina ummatin antum khayruha wa akramuha cala allahi subxaana wa tacaala toddobaatan ummadood yani maaragtay ayaa dhammaystiraysaan dadka ugu khayrka badan idinka way ilahay agtiisa ugu karaamada badan saasuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka mowqifka saxaabada ay leeyihiin waa mowqifkaas weeyaan madhabu ahli sunnati waljamacati fi karaamaati alawliyaa awliyada karaamada ay leeyihiin maxay tahay madhabka ahlu sunnuhu ay ka qabaan waa maxa madhabkooda wa min usuuli ahli sunnati qaala sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llah wa min usuuli ahli sunnati ahlu sunna usuushooda waxaa ka mid ah usuusha ahlu sunnaha yani caqiidadooda waxaa ka mid ah weeyaan usuusha waa caqiidadoodii baa loo jeeda التصديq الrumayn bkaraamaat اlأwliyaaءi awliyada karaamadeeda in la rumeeyo iyo wmaa yjri اllah alla wuxuu duleeriyo oo socodsiiyo calىa aydiihim gacmahooda uu ku socodsiiyo min khawaariq اlcaadaati caadooyinka wax yani dilaacyo oo jeexo ah khaariq اlcaada la yidhahdo waxay ma'luufka dadka waxay barteen wax ka baxsan oo lala yimaada ah taas ahlu sunnahu way rumaysan yihiin awliyada ilaahay inay karaamo leedahay karaamaat اlawliya baa leedahay awliyada ilaahay uu sheegaya waa kuwe awliyada sheikha uu noo sheegay hadda waa midda allah noo sheegaan ujeeda awliyada sheikha uu sheegaya waate waa midda ilaahay qur'aanka uu noogu sheegoo yidhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aliimaanu waataqwa dadkii laga helo iltizaamka sunnada ay ku dhaqmaan laga helo kitaabka ilahay sunnada ku dhaqmayo haaulaa'i hum awliyaa ullah dadkaasaa awliye ilaahay ah weya leanna awliyada labaa loo qaybiyaa awliyaa ullah iyo awliyaa shaytaan shaydaanka awliya u leeyahay awliyaa shaydaana jiro awliyaa shaydaanka tooda waxa ka soo daahira waa sixirka iyo shacwadada iyo waxaasaa la yidhaahdaa laakiin awliyaa raxmaan karaamaad bay leeyihiin iyo darajooyinay leeyihiin weyaan marka ahlu sunnuhu way rumaysan yihiin caqiidadooday ka mid tahay inay rumeeyaan waxyaalaha khaariqulcaadada ahoo fii anwaaci alculuumi waalmukaashafaati waxyaalaha mukaashafa culuumta noocyadeeda iyo mukaashafaadka waxa rabbi u faydo dadka uu tuso oo dad kale uu ka qariyo dad baa la tusaya dadna waa loo faydaya iyo anwaaci اlqudrati wاtairaati yani anwaacu اlqudra wاta'iiraat waxyaalaha awoodda ilaahay uu siiyo iyo waxyaalaha shayga ta'iirka saamaynta ay wax ku raadayn karaan ay ku saamayn karaan iyo taasaa loo jeedaa marka midda hore oo yani min anwaaci اlculuumi wاlmukaashafaatka mukaashafaadkaasi yani maaragtay saxaabada wax badanoo maaragtay khayr fara badana laga arkay maaragtay yani hadda riwaayadii inkastay wax ka sheegaan cumar bn khaaab yaa saariyat aljabal markuu la saariyo ciidankiisii yani maaragtay nahawanda la joogo ciraaq la jiro ayuu u dhawaaqay bay yidhaahdaan sida maalan yani albidaaya wanihaaya oo warinaayo madiinow joogo cumarna mimbarkuu joogay bay yidhahdaan markaasaa waxaa maqlay saariya oo jeeshkii waday baa halkaa ka maqlay maaragtay albidaaya wanihaaya uu soo goorinaya taas baa ka mid ah waxaa ka mid ah abubakr sidiiq radi allahu canhu xaaskiisa inay maaragtay oo uur leh inay gabar dhalaysabuu maaragtay abubakar ilaahay tusiiye subxaana wa tacaala sida alisaaba fi tamyiizi saxaaba oo maarata ibn xajar casqalaani uu ku sheegayay kitaabkaasi yani wuu sheegay sidii baa ilahay ka dhigay gabar inay dhashay baa caddaatay weyaan yani waxaa kaloo la yidhahdaa cumar bn khataab laftiisa inuu sheegay hadallada uu ku hadlay ay ka mid tahay dhabarkiisa owlaadiisa nin caadila inuu ka soo bixi doono nin caadila inuu ka soo bixi doono walidalika cumar bn cabdilcasiisa lagu fasiraa saasoo kale bay ku sheegaan yacni qisaskaas iyo wixii lamid ah ayaa jiro oo maarata saxaabada xaggeeda ka ahaaday waxyaalaha maalan nooca labaad oo matal uu leeyahay anwaac alqudrati wاta'iiraat oo dadka mu'miniinta ilaahay uu siiyo awliyan ilaahay zaman kastaba ha joogaane way tiro badan tahay waxaa ka mid a yani maaragtay aayaddan su- suuratu namli miyahay markuu rabbi ka sheekeynayey waqaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk samayn yani ninkaasoo kale wuxuu rabbi siiye subxaana wa tacaala nabiyullaahi su- sulaymaan ma ahayn nin ciidankiisa ka mida buu ahaa marka taas baa ka mid a yani saasoo kale baa la sheegaa waxaa kaloo la sheegaa maalan oo ka mid ah qur-aanka ilaahay uu noogu sheegay qisata asxaabuulkaafi yani saddex boqol iyo maaragtay alaaa miata siniina wasdaadu tisca ayay hurdaayeen jirkoodana uusan doorsoomin ay kaamil ahaayeen ilahayna soo nooleeyey baa ka mid ah waxaa ka mid ah qisaska ilaahay karaamaadka ah maryama binti cimraan markii ay nabiyullaahi zakariya ay la joogtay kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa qaala yaa maryamu anaa laki hada qaalat huwa min cindi illah risqaas oo aanan magaalada ka bixin bay haysataa maalin walbaba taas baa ka mid a iyo inuu ilaahay nabiyullaahi ciisa iyadoonan aabba lahayn oo caloosheeda ku beeray oo nabiyullaahi ciisa oo i dhashay iyadoo aanan aabba aab- maaragtay nin guursada aynan jirin waxya taasoo kale bay ka mid tahay weeyaan waxaa laga soo guuriyey saxaabada khaalid ibnu- ibn lwaliid radi allahu canhu sun la ogyahay inay suntaa inta caday inuusan xataa waxba ka ta'fiirinin waxna aysan u dhibin yani mka- arrimo aad u tiro badan waxaa ka mid a maalan eh, Calaa ad- alca- yani alcalaa alxadrami oo la yidhaahdo maaragtay yani wuxuu gudbay maa ulbaxri buu maaragtay kor uu gudbay oo dhaafay oo curuur ku sameeyey yani sacd ibn abi waqaas oo la yidhaahdo maaragtay nahri dijla ayuu gudbay oo sidaas maarata u dhex maray waxyaalo badan ay maaragtay mka- eh, eh, iyo ilaahay subxaana wa tacaala dadka ah- awliyadiisa ah uu siiyaa oo ta'hiiraad ah ayuu rabbi siiyaa subxaana wa tacaala wlma'huuri yani maaragtay wlma'huuru can saalifi اlummati yani fi anwaaci اlmukaashafaati wa anwaaci اlqudrati wاta'hiiraati wlma'huuru dheh kan la su- wlma'huuru can saalifi اlummati fi suurati اlkaafi wagayriha wlma'uuri horey ku cadfan tahay iyo wlma'uuri wixii la soo guuriyey can saalifi lumami ummadihii horreeyey wixii laga soo guuriyey fi suurati اlkahfi lagu sheegay wagayriha yani qisati dilqarnayn oo kaleeto yani maaragtay qisadii muuse iyo khadir oo kaleeto yani wixii dhex maray waxyaalahaasoo idil ilaahay uu siiye subxaana wa tacaala iyo wagayriha suuraddan suurat اlkahfi waxaan ahayn iyo yani maaragtay wa can sadri hadihi اlumma ummaddan oo ummatu muxamed ah awalkeedii maaragtay yani oo min asaxaabati saxaabadii wataabiciina ka mid iyo wasaa'iri firaqi اlumma wixii laga soo guuriyey oo dhan waa rumaysan yihin ahlu sunnahu weeyaan way rumaynayaan wey wahiya karaamada oo oo- oo maaragtay dadka awliyada ilaahay ay leeyihiin mawjuudatun mid jiraysa weeye fiiha yani way yani mawjuudatun fiiha mid maaragtay ee jiraysa way ilaa yowmi alqiyaama mawjuudatun tun la helayo wey fiiha karaamada iska dhe saasaan u celinaynaa kolley karaamadaas tun la arkayo mawjuudo oo la helaayo wey xaggee kale u celin karnaa fiihada damiirkeeda xaggee u noqonaya wahiya mawjuudatun fiiha mise fi lummati waay fiiha fi lumma iska dheh ummadda dhexdeeda karaamadaas waa laga helayaa dheh ummatu maxamed waa laga helaya ilaa yowmi alqiyaama marka karaamada yani waxyaalaha mukaashafaadka waxa weeye dawaabiday leeyihiin karaamada hadda soomaalida waxaan u naqaana ninka saaxirka awliyaan u naqaana saaxir mushacwad oo la yaqaano oo maaragtay indhasarcaad ku shaqaysto shayaadiin la shaqaystaan awliye u naqaana waa la ogyahay jamaacaadka ma laazimo salaadihii tukan maayo sunnadii ku dhaqmi maayo maaragtay wuxuu rabo sameynaya khalwadii naagaha ajnabiga wuxuu doonu ku samaynayaa weli waaya laleeyahay awliyo sababta shaydaana u imaanaya waxbuu tusayaa ila awliyaa shaydaanna way jiraan mukaashafaad bay tusayaan tan waxay culammada ka soo guuriyaan sheekh cabdulqaadir jilaani waxay dhahaan oo iska cibaadaysanayabaa shaydaan intuu u yimid ba wuxuu yidhi yani nuur intuu hawada ka- inta ka shiday oo yidhi yaa cabdulqaadir aniga rabbigaagii baan ahay waana kuu dembi dhaafay dunuubtaadii waqad kafartu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara waxaadii iyo hore iyo wixii dambaba waa kuu daayey oo ku yidhi marka markaas wuxuu yidhi cabdiqaadir jiilaani wuxuu yidhi iksa ya ibliisi laciinuu yidhi yacni shaydaan inaad tahaan ku ogahay markuu hadalkaa yidhiba yacni dembi qof loo dhaaf wuxuu ogyahay nabiyullaahi maxamed inuu yahay cid kale inaan loo dembi dhaafayn waxa yacni maaragtay maa maa- maa taqadama min dembika wamaa ta'akhar inaan lagu dhaafayn durbadiiba nuurkiisa waa baabacay markaasaa shaydaanku wuxuu yidhi ay dhahaan waa xikaaye ay sheegaan najawta bicilmika ya cabdulqaadir ay dhahaanay cilmigaada iiga badbaada maan haddaa jaahil ahaan lahayd waa kula tegi lahaa yani waa ku waa ku waa kula dhaqaaqi lahaa buu leeyahay waxay culammada imaamu shaafici waxaa laga sheegay raximah llahu ou yidhaahdaa haddaad aragtaan uu yidhaahda qofka yani may nin salafi ka mid aha wuxuu ku yidhi yani qof oo badda ku kor socdo karaama buu sheegay bal ka warar markaasuu yidhi iska daa adiga waaba dhawaysaye hawada hadduu ku duulow yidhi oo asagoo haada ay keligiis aan arko u rumayn maayo hadduu sunnada iyo sunnada iyo kitaabka sunnada uu khilaafsan yahay kitaabka iyo sunnada hadduu khilaafsan yahay u rumayn mayno marka waxaa la rabaa yani mid kasta oo wax shaydaaniyaad iyo maaragtay sixir iyo balaayo sameeyo inaan la raacin xamar hadda nin waa waa dhaweyta hadda nin lagu dilay qisaskiisa waad ogtihiin wuxuu samaynaya lid waa u tegaysaa wuxuu samaynayaa aabbaha iyo hooyada oo naar ku jiro kutusaa oo meeshan ku dhex sugan oo taqaanid oo dhinteen oo kuu samaynaya waa say ii sheegeen aniga ma- ma arkin laakiin dadkii joogay ummad badana ku kadsoontay markaasuu leeyahy waan ka soo saarayaaye xoogaa lacag bixi dadkaan naaray ku jiraan aabbahay hooyada waa ujeedaaye aan ka soo saaray markaasaa markii lacagta la siiyo iyo haddana intaas inta- inta sarcaad inta ku sameeyo boo ayagoo beer iyo barwaaqo iyo ku dhex jiro haddana tusinaya yacni waa sa- saxarada way jiraan aniga taankaanan ku arkay magaaladan ma ma istaagtaan meesha ay nairobi dhexdeeda nin waxaa arka shilin intuu kor u tuuro waa ag istaagay shilinoo kor u tuuraya shilinka waa mirqa meeluu ka baxa mataqaana waa ujeedna waa wada fiirinayna uu soconaya waa wareegaya adigoo ku imaana sankaaba ka soo saara shilin laba shilin saddex shilin afar shilin buu sankaada ka soo saaraya yacni waxyaalo saas oo kale baa jiro waa gaal meeshaan jooga wey ma karaama karaamo miya ma aha karaamo marka inta sarcaadkaasoo kale iyo markii la sameeyey annaga waxaa leenaha awliyo waa fulaan waa awliya laleeyahay ma aha waxaa la rabaa in iltizaamka kitaabka qur'aanka iyo sunnada ku dhaqankeeda qofka in loo fiiriyo ma khilaafsan yahay shareecadiisa waa ku dhaqmaa bidac muu ku shaqaystaa in la ogaado weeyaan marka karaamada la rabo miisaanka iyo miqyaaska ahlu sunnaha ay u sameeyeen waa aliltizaam bilkitaabi wasunna inuu kitaabka iyo sunnada lagu dhaqmo taasaa karaamada ah weeyaan فصل في صفات أهل أهل السنة والجماعة ولم يسموا ولم ولم سموا بذلك أي هو أدري. فهذا الكهدان شيء وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة شيخ ويقول راعي لا تزال الكرامات موجودة في هذه الأمة إن في هذا ومدى اللوع لنا يا وي إلى يوم القيامة فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك dadka ahlusunna waljamaca layidhaha marka usoo noqonaya tilmaamaha ay leeyihiin iyo maxaa ahlusunna waljamaca loogu magacaabay sababta loogu bixiyey waa maxay ayuu sheikhu noo sheegi doonaa uma intaa kabacdi markaan karaamaadkii ka soo hadalnay oo wixii saxaabadu ay lahayd laga soo hadlay oo ahlu beytkii iyo aswaajtii nebiga kulli laga soo hadlay min ariiqati ahli sunnati waljamaca dadka ahlu sunna waljamaca la yidhahda ee ahlulaharka iyo ahlulxadiidka wadadooda waxaa ka mid a itibaacu aathaari rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam aaaartiisii raacitaankeedii la raaco ayaa ka mid ah yani aaaarta waxaa loo jeedaa ariiqatu rasuulilahi sal allahu aleh wasalam wasayru calaa minhaajihi nabiga wadadiisa in la raaco oo lagu dhaqmaa loo jeedaa baatinan xagga gudaha inaad kaga dhaqanto ka raacda nebiga oo ictiqaadkii la rabo wa aahiran daahirkan inaad kaga raacdo oo jawaarixdaadana aad la timaadid wey qalbiga saa ugu ictiqaadinayso ikhlaaska iyo wanaagga u samaynayso baatinkana daahirkana sidoo kale jawaarixdaada inaad u samaysid baa la raba oo aad munaafiqiintii khilaaftid lanna munaafiqiinta xagga baatinka waa kufaaray ka yihiin daahirkana islaamay ka sheeganayaan weyaan ahlu sunnahu marka way khilaafsan yihiin kuwaasi weyaan waitibaacu sabiili saabiqiin waxaa ka mid a waddada dadka ahlu sunnahu ay leeyihiin dadkii horreeyey waddadoodii inay raacaan sabi- sabiila sa- asaabiqiina alawaliin dadkii horreeyey waddadoodii oo min almuhaajiriina waalansaari muhaajiriintii ansaartii waddadoodii ah haddii saxaabada ariiqay mareen waddo aan ahayn aad marto waa dhumaysa maxaa yeele ilahay wuxuu leeyahy waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmuminiin qur-aanka markuu soo degay muminiintii joogteeyay ahaayeenoo laleeyahy wayatabic hayra sabiili lmuminiin waa saxaabadii sooma alansaar lmuhaajiriin waddadoodii waddo aan ahayn ninkii maro waa dhumayaa weeyaan nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannamu ilahi leeyahy subxanahu watacaala waxaa kaloo dariiq- yani ka mida wadadooda ahlu sunnaha ay raacaan waitibaacu wasiyati rasuuli llahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigeenna dardaarankiisii raacitaankiida ay raacaan ayaa wadadooda ka mid ah oo nabiga uu yidhi qaala qaala uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaytu qaala markuu nabigu yidhi calaykum bisunnatii sunnadaydii laazima wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin khulafadii maaragta raashidiinta ahaa ee hanuunsanaa almahdiyiina ee- ee hanuunsanaa min bacdii aniga gadaashayda ahaa kuwaas raaca yani wadadoodii raaca buu yidhi dadkaasi wadadoodii raaca alraashidiin waxaa loo jeedaa waxaa loogu magacaabay wusifuu bilraashidiina wuu leeyahay sheekha liannahum carafuu alxaqa waatabacuuh raashidiin waxaa loogu magacaabay xaqay garteen wayna raaceen raashid waxaa la yidhaahdaa huwa, huwa man carafa alxaqa wacamila bihi qofka xaqa inta garto ku dhaqmo ayaa raashid la yidhahda didkiisana waa alghaawi kan baadiyeysana la yidhahda haawina waxaa la yidhahdaa man carafa alxaqa walam yacmal bihi qofka xaqa inta gartay aanan ku camal falin ee ka gudbo kaasaa haawi la yidhahdaa weeyaan marka calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin nabiga sunnadiisa markuu sheegay intaa kuma istaagin wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina min bacdi almahdiyiina min bacdi dadka khulafada yani waxa ugu horreeya abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali ayaa loo jeedaa weeyaan oo ani gadaashayda ahaaday tamasakuu biha sunnadeeda qabsada wacaduu calayha ku qaniina binawaajidi goosdambeedyada ku qaniina wa iyaakum iska ilaaliya wa muxdathaati alumuur idinka iyo waxaan idiin kala digi waxyaalaha gadaal laga keenay oo diinta laga dhiga dadka diinta looga dhigo wamxudathaat alumuur bidacda waa waxyaalaha bidcooyinka iska ilaaliya ha ku cibaadaysanin nabiga waa nooga digay inaan bidco ilaahay ku caabudno subxaanahu wa tacaala inaan bidac ilahay ku caabudno waa no- ku caabudno wuu naga digay weeyaan maxaa yeelay fa ina kulla bidcatin bidca dhammaanteed waa dalaalatun baadi weeyaan waya- wa xadiidkii carbaad ibn saariya oo tirmidi iyo hayruhuba ay warinayeen oo maaragtay saxiixa ahaa weeyaan wayaclamuuna waxay ogyihiin ahlu sunnaha ana asdaq ay garanayaan cilmi u leeyihiin ana asdaq alkalaami hadalkan ugu wanaaga ugu runta badan kalaam ullahi ilahay hadalkiisa inuu yahay kalaamka alla waxay ka hormariyaan ma jiro isagaa u horreeya wax walbaba wakhayru alhadyi wakhayra alhadyi hanuunkan ugu maaragtay wanaaga badan ugu khayrka badanna hadyi muxamedin sala allahu calayh waali wasalam nebi moxamed hadyigiisii hanuunkiisii inuu yahay yani kitaabka qur'aanka ay wax walba ka hormariyaan sunnada nabigeyna ku xijiyaan calayhi salaatu wasalaam wa yu'tiruuna way doortaan kalaam allahi alla hadalkiisa calaa hayrihi waxaan alla hadalkiisa ahayn alla hadalkiisay ka hormariyaan ilahay hadalkiisay doortaan kan kalena waa ka tagaan weeyaan oo min kalaami asnaafi nnaasi dadka hadalladooda ka mid ah noocyadooda dadka noocyadooda hadalladooda ka mid ah way iskaga tagaanoo kan ilaahay bay ka doortaan ay qaataan ويقدمون ويهرمريان هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الله محمد هدي أو ليمت سنة أو ليمت على هدي كل أحد قف كست كله وحب كان سنو هدي كان نبي محمد كهرمريان ولهذا سنة درتين أي سمو الله قمك عاضي يعني لو قمك عاضي أهل الكتاب والس- والسنة أي الله قمك عاضي أهل, الس- أهل الكتاب والسنة ذاتك كتابك أهل كيسيها سنة النبي أهل كيسيها يا لو قمك عاضي وسمو وحال قمك عاضي أهل الجماعة dadkii jamaacada ahalkeedii ahaa baa lagu magacaabay lianna aljamaacata wada jirka jamaacadu hiya alijtimaacu waa kulan ay muslimiintu wada jiraan yani tafaraarq ma la ogolo weeyaan wadiduhaa jamaacada didkeedana alfurqatu kala tegid waa ilahay tafaruq- tafaraaruqa muslimiintu waa uga digay diinna ma aha inay dadka muslimiinta inta kala tagaan ay diintooda ku kala tagaan oo axzaab iyo firaq iyo magaciisi jamaacaad iyo kooxa kooxa ay noqdaan lama ogola ninka yidhaahdo jamaacaadkan ilaahay ugu dhowaanayaayo in koox la sameeyo waa wasiila lidacwa iyo qarad dunyawi buu leeyahay meesha madaxtinimo iyo masaalix shaksiya iyo adduunya doonuu ku jiraa maahan wasiila lidacwa tafaraaruq ma noqdo tafaraaruq muslimiin uu u kala geynayo wasiila lidacwa nin diinta wax ka fahmaya kuma sheegi karo weeyaan marka ma noqonayso taas weeye furqada waa did alijtimaac wey ijtimaacu ilaahay amray aktar min aaya buu ilaahay ku faray nabiga amray calayhi salaatu wasalaam axaadiid aad u tiro badan oonu ku faray weeyaan wain kaana lafdu ljamaacati lafdiga jamaacada xagga luqa ahaan haba ahaado qad saara mid noqday haba ahaado isman linafsi lqowmi lmujtamiciina dadkii kulmay magacaba ha u noqdo dadkii kulansoona dhawaa jamaaca waa la dhihi karaa masaajka jamaacan ku tukanna jamaacan nahay lafdiga luqa ahaan haba loo isticmaale asalku waa alijtimaac jamaacada la sheegayo muslimiinta wada jirkooda ayay wax walba ka hormariyaan sidaasaa ahlu sunnati waljamaca loogu baxshay weeyaan والاجماع كتاب القرآن كما مركو كسوا بحي سنبي أي حجدي سدحات بوشيغي والإجماع إجماع هو الأصل الثالث أصل كسدحات وي الذي يعتمد فيه الذي يعتمد فيه العسكراء والمقتير صبا المقل سويه في العلم والدين يعني إجماع صحابة إجماع وشيغ دون شيخي كان الاعتماد وكي صحابة وي إجماع واسع علماء أي دتك أهل العلم كو- كو كل مانا وحاوي شيء المقل صناقر حق الدين تويا وهم يعني أهل سنه يزنون ويميزاما بهذه الأصول الثلاثة صدح ذان أصل كتابك الله سنة النبي إجماع الأمة إجماع صدح ذو ذبي وحي وكم ميزاما جميع ما عليه الناس dadka waxa ay dushiisa ku sugan yihiin dhammaantood oo min aqwaalin wa acmaalin hadal la yidhaahdo ama fal ficil camal la sameeya baatinatin aw daahiratin ama qarsoon ama muuqato bannaanka taalla ah mimaa shay lahu isaguba tacalluqun bidiin wax un diinta ku xiranba hadduu yahay taasaa loo bandhigayaa weya kitaabka qur-aanka sunnada nebiga ijmaacu haadi ijmaaca la raadinaya weya marka xujadii afraad oo qiyaaska ahayd buu ka tegey sheikhu ma sheegin lanna qiyaaska waa mukhtalafun fiihi ما لها إجماع أسأل ما رتي لسكما ولا وافقتنا قالنا وأبشا قالنا واديدا سلاس مركا سدح ذاس أي اعتماري وقصدي ويا والإجماع إجماعي الذي ينضبط يعني ال يعني إجماعي الذي يمكن ضبطه ويا إجماع يعني إن مارت الله ضبطيه الله كوبه والإحاطة به وي إن مارتي إجماع أهان لغسو كوباهي كم انضباط كسمين يلقوني كراه وحوي هو ما عليه هو ما كان عليه ما ك... ما ش... هو كاسم ما شيء وي كان عليه سلف الصالح سلف الصالح وصحابتي التابعين أتباع التابعين وحي كسبنايين إجماع أسوأ مثل مارتي ي... ي... الذي يعتمد عليه يعني يمكن ضبطه والإحاطة به كاسر لوجه ذاوي إذ محايلي بعدهم سلف صالح ذكي كدن بي كثر الاختلاف خلاف كبا بطي وانتشرت الأمة أمدي الوي كالفافتي ومشرقي مغربي كالآذين مرك إجماعا لاعتمادي وكاويا فصل في, في بيان مكملات العقيدة يعني لبدا فصلها كدر دونا إن شاء الله واسكا هل كاس فصل كلية وي وادذنين وحوين معها كتابك دمات كيسي وإنتان كل مانيا وحوي مكملات كعقيدة إليه أي شيخ كورمي من مكارم الأخلاقي أخلاقنا وناكسن ومحاسن الأعمال أعماشة تيدا مارتي حس- حسن كاهية في عم التي يتحلى بها أهل السنة أهل السنة هو اسم قرحيان إلا عقيدة عقيدة هدي في عمتها وين أخلاقيات كادون في عيهين وين أخلاق لها لكن كملك أهل السنة إليهين أو من مك- مكارم الأخلاق اللي هذا النبي قال لا صادري أي شيخ نوشر حيا ثم هم يعني ذكي أهل السنة مع هذه الأصول أصولش كتابك أول كيس إلى حد أن سوى ودني لجيران كيدا وحويان أيقو تاس هيستو اعتقاسا يأمرون بالمعروف معروف كي فران وينهون عن المنكر منكر كي ريبان على ما تجيبه شريعته شريعة وحي أي واجب ستي أيين مارتي كل ريبان وحي أبيهين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي يقان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده سو إلى النبي مدين عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يداس يعني dadka xadiidkaas tafsiirkiisa wax badan ay khaldaan yaa iskalo gacanta wax ku zuulin karo aabbaha gurigiisa zawjka zawjadiisa iyo caruurtiisa iyo gacantu kaga zuulin karaa dowladdana gacantay leedahay oo ku zuulin kartaa wixii labadaa ka soo haray fabilisaanihi waa carabka waa laakiin maanta munkaraan aragna gacantaan ku zuulinayna anagoo afraada waa yani nusuustii ma aanan fahmin weeyaan lama ogolo wey fabilisaanihi dadka ahlu cilmiga carabkay ku maarata ku inki- ku- ku inkirayaan oo ku diidayaan waa la bannayn waxaan ma bannaana waxaan maarata baa la rabaa in la yidhaahdo dadka loo sheego wixii intaa ka soo haray haddii awood u weydo qalbiga ka dhac waa adcafu liimaan weeyaan على ما تجيبه شريعته ويرون وحي أركيان أي اعتقاديا أهل سنه إقامة الحج حج أوغستيسي والجمع جمعوينك أوغستودي والأعياد عيده أوغستودي مع الأ- مع الأمراء ذاتك مرحلة لجيران كودا لجير كودا إنا إنتا سودان أوغان أبرارا باريال كانوا أهالينا ددوان ونكسن هالنقضين أو فجارا أما فاجرين هالنقضين halkaas madabka khawaarijta ay leeyihiin ayuu sheikhu ku tuuraya lanna macaasida dadka ku gaalaysiinaya waljihaad moidiin qoray waa sax waay alkudar ayadana aniga iguma jira laakiin iqaamat alxaji waljihaadi waljumci walacyaadi maca alumaraai waa fiican tahay weeyaan yacni jihaadka laftiisa waxaa la rabaa nidaam uu leeyahay iska fawdo malaha muslimiinta imaamka muslimiintaha hadduu jihaadku talabi yahay uusan ahayn jihaad dafci ah ama cayniya oo dadka ku waajibay uusan ahayn oo jihaadka fardukifaa'iga la yidhaahdo ou yahay laazim laabudda imaam laga laga maarmaan wey in la helo maxaa yeele islaamku fawda ma ogola jumcada iyo xajka iyo maaragtay ciidaha iyo umaradaasaa looga dambaynaya ama faajiriin ha noqdeen ama abraar ha noqdeen baariyaal ha noqdeen hebel waa faajir haddaad tidhaahdid oo khamraduu cadaa madax ma- maaragtay daacadiisa ma jirto lama ogola ففجور كيس أسيا إسكالا لكن خلاف كله ما أقول ولذلك خوارجتا يعني ذاتك خوارجتا أسر ينان جوكتو الخوارج العصرية ذاتك اللي يرادو ومرادا ما تجرتا ذات انتو ذا بدن أيضا بدون تفصيل أي إسكا حكومة يان فسقي يان كو قالي سينا يان ومدبك خوارجتا هو خمر وعبائي مارت واسداس منكر لي ندئي بال ليهي وفاسق ويسدا درت لا تجب طاعته وإن خروج لقو سميا culamada ma ogola sunnadana ma ogola waana waxyaalaha khawaarijta ay leedahay buu ka mid yahay weeyaan wayuxaafiduuna cala aljamaacaati jamaacadana way jamaacaadka way xifdiyaan oo masaajiday ku xifdiyaan oo ku tukadaan maxaa yeele nabiga dadka jamaacada ka ta'khuri jiray wuxuu dhihi jiray maaragtay jamaacada markay ka soo baahaan yani waxaan ku hamiyey buu yidhi inaan qof inta idhaahda aqim oo ka kale tuji idhaahdo qori inta qaata inaa dab ah aan kuwa guryahooda ku tukanayo kusoo gubo ayaan maaragtay ku hamiye buu yidhi marka jamaacada masaajidii in la yimaado baa la rabaa wayadiinuuna waxay ka- ka diin dhigtaan binnasiixati lilumma ummadda in loo naseexeeyo waxaa yidhi saxaabada qaar heshiis kula geli jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam baayactu cala asamci waataacati yani say u wadeen waxay dhihiin wa cala anusxi likulli muslimin muslim walba inaan u naseexeeyana nabiga beecay kula geli jiray marka nasiixada yani binasiixati lilumma in loo naseexeeya baa la rabaa weeye wayactiqiduuna waxay ictiqaadsan yihiin macna qowlihi sala allahu calayh waali wasalam nabiga hadalkiisii uu yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashudu bacduhu bacda washabaka bayna asaabicihi xadiidka abu muusa alashcari oo bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayuu nabigeena leeyahay mu'minka mu'minka kale wuxuu la leeyahay dhis oo kale buu yahay oo qaarkii qaarka kale uu xoogeynayo markaasuu washabaka bayna asaabicihi gacmihiisa dhexdooda ayuu saar nabiga isku geliyey oo maaragtay inay muslimiintu hal mid yihiin yani tafaraaruqa iyo iskhilaafka iyo waxaas oo dhan aa loo diidan yahay waqowlihi sala allahu calayh wasalam waxay ictiqaadsan yihin wamacna qowlihi sala allahu calayh waali wasalam nabigeenna hadalkiisi bay ictiqaadsan yihiin oo yidhi mathalu lmu'miniina fii tawaaduhim wa taraaxubihim wa tacaatufihim ka mathali ljasadi mu'miniinta xaalkooda isjacaylkooda iyo isku naxariisashadooda iyo cadfigooda jasad oo kale bay la mid yihiin hal jir jir oo kale bay la mid yihiin ida ishtakaa minhu cudwun jirkaas hadduu qayb xubin hadduu ka xanuunsado ka sheegto oo xanuunsadaa tadaaca lahu wa ugu yeera xubinkii saa'ira aljasadi jirka intiisa soo hartay ayuu bilxumaa xanuunkii oo kandhadii ah iyo wasahri soo jeedkiiba ugu yeeraa weeyaan xadiidkaasna imaamu bukhaari wa muslim aa warinaayo xadiid xadiidu nucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma weeyaan wayamuruuna ahlu sunnuhu waxay faraan bisabri sabray faraan cinda albalaa'i markay shidada jirto dhib haddou kugu dhaco inaad ku sabirtid baa lanna ilahay baa kuu qadara subxaana wa tacaala washukri bay faraan inaad ka shukriso cinda alrakhaai barwaaqo markaa haysatan inaadan qooqine aadan maaragtay ilahay nicmada uga shukriso baa lagaa rabaa bale markay kugu dhacdana inaad sabartaa la rabaa oodan ya'si iyo qanuud kugu dhicin waridaa inuu qofku raadi noqdaa la rabaa bimuri lqadaa'i yani maaragtay saas ayay dadka amraan bimuri lqadaa qadaha ilaahay kiisa kharaar oo dhib kale in lagu sabro ayuu maaragtay amraa weeyaan marka kama gaarsiin karno insha allahu tacala habeen dambaan dhammaystiraynaa hada wabillahi towfiq sala allah وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يسعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانهم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك و- وتعطي من من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر, ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالملوك وينهون عن الفخر وال- وال- والخيلاء والبغي والاس- والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالم الأخلاق وينهون عن س- عن سفس وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقيون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المنا- وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم, أب وفيهم الأبدال وفيهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ود- ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من, طائفة من أمتي على الحق منصورة منصورة لا يضرهم من, خلف من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة ن- نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وأن يهب, وأن يهب لنا من, من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay mukammilaat alcaqiida maadaama caqiidadii iyo towxiidkii aan ka soo hadalnay sifaadka ilaahay wixii ku saabsanaa wixii la yidhaahda almasaa'il oo yani waxaan u jeedaa alasmaa' waalaxkaam aan ka soo hadalnay asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam mowqifka ahlu sunnuhu ay ka qabaan aan ka soo warranay markii kitaab yidhaahdo dhammaystirkii caqiidadaas wixii dhammaystiraayey inay ka mid tahay marka makaarim lakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan oo qofka muslimkaa dadka ahlu sunnuhu ay isku qurxiyaan akhlaaqda wanaagsan waxaan soo sheegnay inay ka mid tahay alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waa khuluq xasan oo wanaagsan weeye markii qaabkii shareecada ay alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar ay u amartay loo raaco akhlaaq ayibahoo wanaagsan weeyaan in a'immada kooda baarigaa iyo midka faajirkaa madaxda dadka muslimiinta u noqdo in looga dambeeyo xajka looga dambeeyo jihaadka looga dambeeyo ciidaha looga dambeeyo jumcooyinka iyo jamaacaadka arrimahaas oo dhan waa soo aragnay akhlaaqda wanaagsan oo dadka ahlu sunnuhu ay leeyihiin inay tahay marka arrinkaas wuxuu ku radiyaa sheekha marka uu leeyahay wayarawna iqaamata alxaji waljihaadi waljumaci walacyaadi maca alumaraa abraaran kaanuu oo fujaar laba kooxood ayuu ku radiyaa khawaarijta iyo raafidada labadaba rad bay u tahay khawaarijtu ayagu waxa weeyaan marba haddou faajir yahay ninka madaxda muslimiinta yani madaxa u noqdaa faajir ou noqdo macaasi ou la yimaado ay maaragtay zino iyo shurbulkhamri iyo wax la mida oo la yimaado waxa weeye way gaalaysiinayaan kaafir waayay leeyihiin sidaa darteed laa tajibu aacatahu laa tajibu aacatuhu ma waajibaysa aacadiisay leeyihiin khawaarijta marka dariiqadaasay ka baxeen shiikhu marka wuu ku radiyey wuxuu leeyahay abraaran kaano oo fujaara waana madhabka salafku ay qabaan wey keliya waxaa looga tegi karaa haddii fisqiga uu la yimid macaasidaas aysan yani uu la yimid aysan kufri gaarsiinaynin ilaa an tarow kufran bawaaxa yani cindakum min allahi fiihi burhaan xadiidu cubaadat bnu saamit waad garanaysaan ilaa kufri cad lagu arko taacadiisa marna lagama baxaayo waa looga wada dambaynaya jihaadkii baa looga dambaynaya xajkii baa looga dambaynaya maaragtay yani waxaa looga dambaynayaa jumcooyinkii adoo taqaano inuu faasiq yahay haddana intuu khadiib kuu noqdo khudbada jumcada ku tujiye waa la tukan maarata kan waa faasiq weeye la tukan maayo ma odhanaysid marka khawaarijta waa lagu radiyaa rag bay u tahay madhabka ahlu sunnaha lagu radiyaa khawaarijtaasi kuwii hore ha noqdeen iyo kuwa hadda joogaba waa isku mid wey marba hadduu arkaayo dembi kabiiraa qofka in lagu gaalaysiin karo oo taacadiisa dembi uu la yimid macsiyo uu la yimid looga bixi karaayo waa khaariji waa wuxuu doonaba ha sheegto taas waa qodob wey waxay rad u tahay nimanka la yidhahdo raafidada ayadana raday u tahayo raafidada waxayba leeyihiinba imaam la ateecaya ma jiro ilaa inuu macsuum yahay mooye waa inuu macsuum yahay oo dembi oo dhan uusan ka dhicin a'immadooda shuruuddeeday bay ka mid tahay waa inuu macsuum yahay leeyihiin marka taas ayay ku radiyaan yani ay leeyihiin abraaran kaanu oo fujaaran baari ha noqdo oo mid wanaagsana ama maaragtay faajir ha noqdo marka labadaba rad bay u tahay alkhawaarij waalraafida labadaa tarafay kala taagan yihiin kuwana imaam maba noqon kara bay leeyihiin kuwana waaba gaalaysiinayaanba oo waxa weeye raafidada waxayba qabaan imaamkeennii almahdi almuntadar midkay dhahaan alimaamu almuntadar kii waa dhuuntay ay dhaheen yacni ilaa uu ka soo baxo imaam kaloo la ateecaya maba lahay leeyihiin taasoo kale bay leeyihiin maarata taasay wataan weeyaan marka arrinkaas ayuu sheikhu ku radiyey marka makaarimul akhlaaqaas ayaanu ku guda jirnay waxaa ka mid ahaa salaadaha in la xifdiyo jamaacaadka lagu xifdiyo waxaa ka mid ah dadka muslimiinta nasiixadii in loo gudbiyo waxaa ka mid ah yacni mu'miniintu inay walaalo yihiin oo maaragtay jasad waaxida ay yihiin oo aysan qaybsamin waxaa ka mid ah sabirka in laysfaro markay maaragtay balaayada jirto iyo khayrku markuu jirana in lagu sabro barwaaqada iyo waxa lamidka ah qadaha ilaahay inaad ku sabrto waxaas oo dhan makaarim alakhlaaq iyo maxaasin alakhlaaqi ka mid tahay wayadcuuna way u yeeraan weli makaarim alakhlaaqiyaan ku jirnaa ahlu sunnuhu waxay u yeeraan oy dadka ugu yeeraan ilaa makaarim alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan alakhlaaq alfaadila ayay dadka ugu yeeraan akhlaaqda wanaagsan ayay ugu yeeraan wa maxaasin alacmaali camalka waxa la sameeyo kan ugu wanaaga badanna way ugu yeeraan isagana akhlaaqdii buu ka mid yahay sida maalan deeqsinimada qofka inuu deeqsi noqdo wax bixiyo oo maarata ummadda wax tara haddii ilaahay wax siiyo shajaacada iyo geesinimada oo xaqa uu geesi ku noqdo jihaad fii sabiilillahi marka la gelaayo uu geesi yahay uusan jabbaan fulayaho yacni cararayo uusan ahayn alsidqu waalamaana runta inuu qofku dadaalo uu yahay ammaanada muslimka ay u dhiibtaan iyo tii ilaahay uu la galay labadaba inuu maarata muslim iyo gaalba ammaanada kuu dhiibtay inaad xifdiso waa lagaa rabaa weeyaan inuu guto baa la doonaya marka maka- makaarim alakhlaaq waa midda nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam lala soo diray sida imaamu axmed wahayruhuba ay warinayaan inamaa bucidtu liutamima makaarim alakhlaaq waxaaba la ii soo saarayba akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dhammaystiro ayaaba la iisoo saaray buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka dadka ahlu sunnahana cidda ay ku daysadaan waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana makaarim alakhlaaq iyo maxaasin alacmaal inaan uga dayanno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa la doonaya weeyaan wayactaqiduuna waxay ictiqaadiyaan ahlu sunnuhu macnaa qowlihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii ou yidhi macnaheeday maaragtay ictiqaadinayaan oo ahaa akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa yacni mu'miniinta akmalu lmu'miniina mu'miniinta kuwa ugu dhammaystirka badan oo kaamilka ahee yacni ugu kaamilnimada badan iimaanan xagga iimaanka iimaanka kuwa ugu dhammaystirnimada badan oo iimaankoodu kaamil yahay waa kuwe axsanuhum khuluqa dadka akhlaaqdoodu ay wanaagsan tahay waa dadkaas weeyaan xadiidkaas imaamu tirmidi wa imaamu axmed ayaa warinaayo waana xadiid saxiixa can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayrana ayuu maaragtay ka warin ayaa ma ay ka warinayaan oo nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam marka akhlaaqda wanaagsan alakhlaaq alfaadila qofka mu'minkaa inuu ku sifoobo baa la rabaa maxaa yeelay waa qofka qofba qofku ka akhlaaq wanaagsan yahay iimaankiisa waa ka koreeya wuu ka ziya- wuu ka dheereey waa maaragtay waa yacni ka kaamilnimo badan yahay weeyaan waa ka dhammaystiran yahay marka waxaa la rabaa inaan isku dayno akhlaaqdeenna inaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga waafajinno salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilahay wuxuu ku ammaanay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim khuluq wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan aad dusheeda tahay baa la yidhi akhlaaqdaasi tay ahayd caaisha noo sheegtay waxay tihi kaana khuluquhu alqur'aan nebiga khuluqdiisa iyo dabeecaddiisuba qur-aankaasay ahayd marka waxaa la rabaa akhlaaqda faadilada ah makaarim alakhlaaq maxaasin alacmaal qofka inuu ku sifoobo uu iska raadiya hadduusan ahayn inuu iska doondoono baa la rabaa wayandibuuna way u yeeraan dadka ahlu sunnaha ah yacni waxaa la yidhaahdaa annadbu bmacnaa wax xagga luqada waxaa lagu yidhaha adducaa waay muntadab haddaa tiraahdo almuntadab almadcuwu baa la yidhahda kan loo yeerayo wey muntadab baa la yidhahda marka wayan- wayandibuuna way u yeeraan ahlu sunnuhu oo dadkay waxay ugu yeeraan ilaa an tasil xiriiri man qatacaka qofkii ku gooyo oo aqaaribtaadii ka mid ah xiriiri wa tucطii bixi oo sii man xaramaka qofka wax- xaqiisa wixiisa kaa hoojiyo aan ku siinin adiga hadduusan waxba ku siinin hebel waxba ima siiya ha odhanine dhiib adiga sii hadduu asaga tiisa kaa hoojiyey wa tacfuu yacni bixi waxaan u jeeda wa tacfuu cafi oo iska saamax man dalamaka qofkii ku dulmiyey ayay dadka ugu yeeraan weeyaan yacani dadka ahlu sunnaha waxay ugu yeeraan qofka ku gooyaa xiriiri adiga qofka maaragtay wixiisa kuu diido waxaada sii qofka ku dulmiya adoo ka aargudan karo iska cafiyo tasaamux samee yani sidaasaa la rabaa khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can aljaahiliin inaad ka jeesato faraha ka qaado adoo ka argudan karo inaad iska daysid baa la rabaa weya maxaa yeelay yani qofka hadduu ku gooyo waxaa la rabaa adig inaad xidhiiriso maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu leeyahay laysa alwaasilu bilmukaafi'i qofka waasilka oo wax xidhiiriyaa oo dadka xidhiiriyo oo sadaqadii silatu raximkii iyo qaraabada sameeyo bilmukaafi'i ma aha midka qofku wuxuu ku sameeyo u gudo mukaafi kaasaa la yidhahdaa haddaa isoo ziyaarato waa kusoo ziyaaranaa haddaa wax isiiso waa ku siinaa haddaadan isoo ziyaaran maku ziyaaranay haddaadan maarata waxay siinin ku siin maayo waa yani kaasoo kale lama yidhahdo mukaafi midkii waxa- waxaad samaysa kuu gudo waasil lama yidhahdo kan ku xiriiriyey ma aha haddaad isoo ziyaaran maku soo ziyaaranayo haddaa ziyaarato waa kusoo ziyaaranaya haddaa wax isiiso waa ku siinaya haddaa ii ducayso waa kuu ducaynaa wamaa ilaa dalika saasoo kale laysa alwaasilu bilmukaafi buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walakina alwaasila qofka dadka xiriiriya waa kee man idaa qatacat raximahu man idaa qatacat raximuhu wasalaha markay raximkiisa ay gooyaan dadka aqribadiisa ay gooyaan qofka xidhiiriyo kaasaa la yidhahdaa waasilka kaa wey qofku xiriiriyo markuu qofka ku gooyo ahalkaaga iyo aqribadaadii ou ku jaro adiga xiriiri hadhihin waa i gooye anna u tegi maayo saasoo kale maaragtay eh, waxba siin maayo wax tari maayo sidaa yeeli maayo ha oranin yani ha ka gudanin qofkaas sidaasaa la rabaa xadiidkaas imaamu albukhaari ayaa fii saxiixii ku warinaya weeyaan yani riwaayo kaleeto imaam axmed oo warinaayo waxa weeye wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam afdalu lfadaa'il fadaaisha midka ugu fadliga badani waxa weeyaan an tasila man qatacak qofka ku gooyo inaad xidhiiriso wa tucطiya man xaramat qofka adiga maaragtay xirmaan kugu sameeyo wixiisa kaa manciyana inaad adiga wax siiso wa tasfaxa man shatamak qofka ku caayo inaad iskaga jeesato faraha ka qaado waa i caaya ama waa caynaya waa xaq waa u leedahay oo ilaahay wuxuu leeyay wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha qof waa u jawaabi kartaa hadduu wax kugu sameeyo adoo aan ictidaa iyo xadgudub ku samaynin intii uu kugu sameeyo kale inaad ku samayso waa laguu ogol yahay laakiin haddana waxaa ka sii fiican walaman sabara wagafar ina dalika lamin cazmi lumuur inaad iskaga jeesato faraha ka qaado wa tasbaxa man shatamak yacni qofka ku caayo inaad iskaga jeesato faraha ka qaado ayaa ka mid ah yacni maaragtay waxyaalaha wan wanaagsan weeyaan xadiidkaas mucaadi bni anas aljuhani ayaa maaragtay rasuulka ka warinaayo salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka dadka ahlu sunnaha waxay ugu yeedhaan cafwiga iyo tasaamuxa iyo xidhiirinta dadka la xidhiiriyo aqribada la xidhiiriyo raximka aan la goynin sidaasay dadka ugu yeedhaan ahlu sunnaha waa akhlaaq tayiba wey akhlaaq wanaagsan weeyaan wayamuruuna ahlu sunnahu waxay faraan dadkii waxay amraan bibiri lwaalidayn labada waalid aabbe iyo hooyo iyo wixii sii dhalay waalid oo dhan weeyaan awowayaasha hadday nool yihiin waalidka wixii ku ahoo dhan inaad biri iyo samafal iyo axsaan aad u samayso ayay dadka amreen in loo sameeyo bay faraan hadda birulwaalideynka inta ay qur-aanka ilaahay nagu faray iyo axaadiista nagu faray aad iyo aaday u tiro badan tahay qur-aanka waad garanaysaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana lama tirin karo aaday u badan tahay wawasayna alinsana biwaalidayhi ixsaana xamalatu ummuhu kurhan wawadacathu kurhan waxamluhu wafisal ila akhir alaaya waa ujeedaa bal nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid aad u tiro badan ayuu maaragtay yani ma arrintaas uu kaga hadlo dadka uu ku amraayo xadiid saxiixeynka ku yaallo can ibni mascuudin radia allahu canhu wuxuu yidhi yaa rasuul allah ayulacma- ayulcamali afdal acmaasha keebaa ugu fadli badan camal la sameeyey kan ugu wanaagsan waa maxay markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam alsalaatu fii awali waqtiha salaada oo awalkeeda waqtigeeda awalkiisa laga tukado weeyaan uma ayu maxaa ku xigaa la yidhi baa la weydiiyey aljihaadu fii sabiili illah ilahay jidkiisa lagu jihaado litakuuna kalimat llahi hiy alculya ayaa ku xigo weeyaan uma ayun buu waa la weydiiyey maxaa ku sii xigo qaala biru lwaalidayn labada waalid oo biri loo sameeyo samafal iyo wanaag loo sameeyo baari loo noqdo taas baa ka mid a waalidka oo caaq lagu noqdaahi lagu caasiyoobaa shareecadeenna way reebta bal kabaa'irtuu nabigu ku tiriyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixanka ku yaallay yacni xadiidu abi bakra nufayc bn alxaaris radi allahu canhu wuxuu nabiga leeyahay calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum biakbari alkabaa'ir dunuubta kuwa ugu waaweyn oo kabiirooyinka ma idiin sheegaa markaasaa nalo qulnaa balaa ya rasuula allah qaala alshraaku billah ilaahay oo khalqigiisa lala wadaajiyo ayaa u maaragtay dembiga ugu weyn oo kabiirada ah weeye markaasuu nabigu ku xijiyo yidhi wa cuquuqu lwaalidayn labada waalido caasi lagu noqdo marka cuquuqu lwaalidaynka wax fiican maaha wax wanaagsan ma aha waa min akbar alkabaa'ir ayuu ka mid yahay dunuubta waaweyn marka dadka ahlu sunnaha akhlaaqdaas dayibada ah ay ku sifaysan yihiin oo ku tilmaaman yihiin dadkana way faraan birul waalidaynkaasay dadka faraan weeyaan wasilat alarxaam raximkii xidhiirintiisina way faraan oo dadkii bay way- maaragtay waxay amraan inay raximkooda xidhiiriyaan arxaamtoodii raximku waa dadka aqribadaada ah oo adiga ku soo fiirinayo cilaaqada ilaahay uu maaragtay dhalashada uu dhexdiinna ka sameeyey ayaa lagaa rabaa inaad xidhiiriso baa la doonayaa weeyaan marka silat alarxaam ayay weydiiyaan waad ogtihiin allah wuxuu leeyay fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaicuu arxaamakum dunuubta waaweynay ka mid tahay raximkiina aad goysaan yani taasoo kalebaa ka mid ah marka raximka oo la xidhiiriyo yani maaragtay waxay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala risqaadu kugu waasiciyaa man axaba an yunsa'a lahu fi fii aarihi wayubsata lahu fii risqihi falyasil raximahu buu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa weeyaan qofka jecel in cumrigiisa loo barakeeyo dib loogu dhigo risiqiisana loo waasiciyo qofka doonaya raximkiisa ha xidhiiriyo qaraabada inaa xidhiirisaa lagaa rabaa in badani nusuusta uu maaragtay ilaahay uga warramay dadka aqribada ah yacni ilaah kugu imtixaanayo haddaad xoolo u yeelato oo aad maaragtay yacni inay ummad kala aadaan waajib xaqaa ku saaran weeye waaati da lqurbaa xaqahu wlmiskiina baa ilahay leeyahay waaati da lqurbaa xaqahu xaquu kugu leeyahay markaad maaragtay qaraabada qofka u saaxiibka ah waa inaad xidhiirisaa ood maaragtay wixii aad u heli karto aad siisa weeyaan wa xusna aljawaarib wa xusna aljawaari daris wanaag ayay faraan ahlu sunnahu markay birul waalideyn dadka amraan oo silatu raxim ay dadka faraan ayay waxay faraan jiiraankana in wanaag loo sameeyo xusnu aljiwaar daris wanaag dariskaada inaad wanaag u samaysid waa lagaa rabaa jiiraankaaga xaquu kugu leeyahay ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث سيورثه ميم سي- سيورثني يعني ما رتي إنه إدحل يبا إلى أوغارسيي أن أم ليه أيو إيدر دار ما يبو رسولك عليه الصلاة والسلام مركا جيرانك وحال ربا درس كذا إن وناجي إحسان أدو سميسي كلمة معروفة أقول هذا شو caafimaadkoodii cudurkooda aad wax ka ogaa cudurkooda aad ogaatid waxa u qaban kartid u qabatid khayrka iyo macruufka inaad ugu yeertid yani waa taasoo kale baa lagaa rabaa weeyaan man kaana yu'min billahi walyawm alaakhir falyukrim jaarahu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay iyo malaakhira rumaysan jaarkiisa dariskiisa ha karaameeyo jiiraanka in la karaameeyo oo la ixtiraamo ayaa la rabaa bal shartaada inaad ka haysata baa la rabaa haddaadan shartaada ka haysano dariska aad dhibto maalin walbaba nebigu wuxuu ku tiriyey dadka aanan ilaahay rumaynin iimaanka kaamilka aan laga helin wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min saddex jeer oo ku celceliya nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa la weydiiyey waa kuma baa la yidhi qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu qofka dariskiisa uusan ka badbaadaynin dhibkiisa uusan ka badbaadaynin ayuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam marka xusnuljiwaar ayay faraano jiiraanka wanaag bay u sameeyaan iyo ixsaan shartooduna waa ka haystaan weeyaan waxay kaloo amraan wlixsaan yani waxay faraan walixsaana ila alyataama walmasaakiin wabni sabiil war yani walrifqi bilmamluuki intaasna way faraan waxay kaloo amraan walixsaana ila alyataama agoonta aabbahood ilaahay oobsaday oo weli aan qaan gaarin in ixsaan loo sameeyo wanaag in loo sameeyo ayay faraan waa in ixsaan a u samaysaa ilmaha agoonkaa yani wanaag aad u tarto waxaad u kaalmayn karto u kaalmayso bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheega u yidhi ana wakaafilulyatiimi ka hatayni fi ljannati yani labadaas farood sida ay yihiin oo kale ayaan jannadana aniga iyo midka ka agoonka kafaalo qaado ayaan nahay buu yidhi marka soomaalida badanaaba kuma fiicna kafaalat alaytaam yani ma naqaano laakiin carabaha dadka waa kaga fiican yihin runtii wax badanay kaga wanaagsan yihiin kafaalat alaytaam dad aqribadaadoo aytaamoo tiro badanaa joogo waxaa u heli kartaa yani maaragtay cashar toban doolar iyo labaatan doolar aad u heli kartaa ood meeshiisa ku siisay gurigiisa lagu biilo oo maarata maskiin oo baab dhibaataysan qofka heli kara inuu siiyo ayaa la rabaa weeyaan maxaa yeelay weliba yatiimka weliba qariibka ah weliba kuma sii jiro maxaa yeelay qur-aanka waad ogtihiin ilaahay markuu yidhi yani maaragtay yani aayaddii fi suurat albalad ku jirta ii sheeg fak yani wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw icaamun fii yowmin dii masqaba yatiiman daa maqrabatin uu ilaahay yidhi agoon qaraabo u saaxiib ah weliba in la quudiyo waxay ka mid tahay jir adoo maarata acmaasha waa weyn oo la fuulo camal weyn baad ka helaysa ajir weyn ayaa laga helayaa weeyaan marka agoonta ilmaha aabbahood oobsaday oon qaan gaarina agoon la yidhahdo hadduu qaan gaaro agoon ma aha qofka kan hooyadii ay dhimatana agoon lama yidhaahdo kan aabbihii oo kaasibka uu ka dhinta agoon la yidhaahdaa hooye hadday dhimato xataa soomaalida agoon ma dhahan rajay bay dhahan sooma laakiin ninkii kaasibka ahaa waa u noolyahay u kasbayo u shaqaynayo raashinka siinayo aabbihii ah waa u noolyahay hooyadii xanaanadii iyo maaragtay oo nadaafadii iyo raashin siintii iyo xanaanadii iyo jacaylkii baa ka dhimatay marka agoon lama yidhaahdo agoonka waa ilmaha aabbahood ilaahay oofsaday weliba aan qaan gaarin ayaa agoon la yidhahdo hadduu qaan gaaro agoonnimo waa ka baxay weeyaan walmasaakiina masaakiintana in maaragtay ixsaan loo sameeyo miskiinka waa qofka aanan maaragtay wax ku filan aanan haysanin iska baahan kaasoo kale ixsaanaa la rabaa hadduu ku weydiisto waxisii ku yidhaahdo xataa inaa hadadid oo maarata horartid oo la dagaalantid oo af hadal xun ku tiraada lama rabo haddaa wax u heli kartidna sii haddaadan u heli karinna yacni maaragtay walaal waxba kuuma haya iyo kelimad wanaagsan ku dheh yacni maaragtay hadal wanaagsan inaad ku tirahdid baa la rabaa miskiinka xaquu kugu leeyahay waa xuquuqda xaquu kugu yeelana miskiinka waa xoolahaada wax ku leeyahay waa in la siiyaa maxaa yeele ilahi wuxuu yidhi waaati dalqurba xaqahu walmiskiinana waa lagu daray miskiinka xaquu kugu leeyahay maxaa yeele xoolaha zakada xaquu ku leeyahay sadaqada lafteeda xoolaha aan zakada waajibka ahayn ina fi lmaali xaqun siwa zakaa ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolaha xaq bay masaakiinta iyo dadka ku leeyihiin aanan zakada ahayn zakada keliya maaha sadaqadaasaa lagugu leeyahay waa xaq wey masaakiinta in wax lagu sadaqaysto bal in la yidhahdo war waxa la taro hadduu qof maskiina meesha ka istaago qayliyo yidhahdo war waxa la isiiyoy waxaa la rabaa qofka markaas meesha jooga inuu yidhahdo war war ha loo kaalmeeyo maskiinka in lala diriro oo la yidhaahdo maaragtay yani hadallo aan munaasab ahayn lagu yidhaahdo wax wanaagsan maaha haddaan sidaa la yeelin waxay keeni maaragtay cadaabkay keeni doonta uma fii silsilatin darcuhaa sabcuuna diraacan faslukuu ilahay muxuu yidhi innahu kaana laa yuuminu billahi alcadiim maxaa lagu cijiyey walaa yaxudu calaa طacaami almiskiin miskiinka cuntadiisana raashinsiintiisii quudintiisii dadka kuma tirtirsiino kuma uusan boorinin marka waa in la yidhahdo war miskiinka waxa la siiyo ha la taro ha loo kaalmeeyo in la yidhahda baa la doonaya waa taa weeyaan marka ahlu sunnuhu iyo dadka asxaabulxadiidka ama alfirqa naajiya dadka waxay ugu yeeraan ixsaankaas agoonta iyo masaakiinta in loo kaalmeeyo iyo wabna sabiili qofka musaafirkaa ibnu sabiil waa musaafirka wey qofka isagoo musaafira magaaladii yimid cidow ka yaqaano jirin zaadkiisii oo go-ay oo maaragtay yani wuxuu haysta la arag qofkaasoo kaleeto in wax la siiyo ixsaan loo sameeyo wax lagu sadaqaysto waa loo baahan yahay weeyaan wabna sabiili yacni in lagu sadaqaysta baa la rabaa oo wax loo- loogu kaalmeeyaa la rabaa weeyaan waxaa kaleetoy amraa waarifqa bilmamluuki maskiinka midka addoon addoonka ah qofka addoonka mamluuk waxaa le qofka la leeyahay waa la hantay addoon weeye waa la soo qafaala addoonkana dee wuxuu ku yimaadaa waad ogtihiin shareecada islaamka hal dariiqa basuu ku yimaadaa addoon shareecada islaamka wuxuu kusoo galaa hal waddo oo keliya waa aljihaadu fii sabiili illah litakuuna kalimat llahi alculya iyadoo loo dagaalamayo dadka gaalada waxay laga soo qabsadaahi waa la addoonsan yacni maaragtay hadduu rabo imaamka iskale wuu cafinaaya wuxuu doonuu ku samaynay waa fidya laga qaadanaya waa la furanay sidii nabigeenna iyo asxaabtaba ay yeeli jireen ridwaan ullahi calayhim wa salawaat ullahi wasalaamu caleyhi rasuulka uu yeeli jiray saxaabadana ay nabiga kaga raaceen marka agoonkaas yani waxaan ujeeda addoonkaas mamluuga ah oo dhul uusan aqoonin yimid oo la qabsado la haystaahi waa maskiin wey ha loo kaalmeeyo rifqi in loo sameeyo yani xataa yuusan islaamin oo addoon la leeyahay gaalba ha noqdo ixsaan in loo sameeyo baa la rabaa wey marka warifqa bil- bilmamluuki ayay maaragtay u dardaarmaan lanna yani waad ogtihiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kelimaadka ugu dambeeya markuu maaragtay ruuxda ay uu maaragtay dhimashadiisa ay dhoweyd hadallada ugu dambeeya sakaraadka markuu ku jiray asalaata wamaa malakat aymaanukum buu dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam war salaada xifdiya maarata una naxariista dadka ay gacantiina midigtiisa ay midigyadiina ay hanantay mamluukiinta ah ur- u naxariista buu oran jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxaa la rabaa ayagana in loo maaragtay loo naxariisto weeyaan mamluuga ayay faraan dadka ahlu sunnaha weeyaan wayanhowna waxay reebaan dadka ahlu sunnaha ahi can ilfakhri faan oo dadka khalqiga ilaahay ma- yacni loo lagu faano ama maaragtay nasab loogu faano ama loogu faano maarata xoolo loogu faano ama cilmi loogu faano ama jaah iyo madaxtinimo loogu faano kulli lama ogola waalkhuyalaa fakhriga marka lama ogola inaad dadka ku faanto yani inaad faanto oo khalqiga ilaahay aad yani maaragtay aad qabiil ugu faanto xoolo ugu faanto madaxtinimo ugu faanto oo ayaga aad ku tankiisanayso ku liidayso laguma ogola lanna xadiid imaam muslim في صحيح وكورنا عن عياض بن حمار رضي الله عنه وحكم إذا هذا الكيس رسولك أو يري يعني مارت إن الله أوحى إلي أن تواضعوا على قرب ذلك المؤمنين أن يتواضعوا لي مانا حتى لا يبغى ع- لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد قفك إنه التفا تواضع صنايا الرب إلى أوسن قاركين قارك كلا أوسن ظلمنين qaarkiin qaarka kalena uusan u faanin ilaa laga gaaro tawaaducaasuu ilaahayna amray subxaana wa tacaala buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam kafd ljanax inaad samaysid oo tawaaducdidu dadka maaragtay inaadan cidaad ka sarraysa la arag bani aadan waxaa tahay maskiin oo daciif baa tahay xoolahan ma aadan haysanin yani aad maanta dadka ugu faanayso madaxtinimadan shala ma aadan haysanin ilaahay baa ku siiyey labadaba waana lagugu imtixaanaya marka waxaa la rabaa inaadan ku kibrin qabiilkana hadda waxa waaye layantahiyanna aqwaamun yaf- yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw layakununna ahwan cinda allahi aw yak- layakununna ahwan cala allahi min aljuclaan nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha ka hareen dadka yacni ansaabtooda iyo aabbayaashooda ku faanayo oo anaa reer hebele iyo anaa maaragtay kaa laandheeraysan iyo anaa fulaanan odhanayo ha ka joogsadeen haddaynan sidaa yeelin ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala bahalkan doorshaanka la yidhaahde ee xaarka dilaandiliyo yani ma arkaysaa madaxa ku wada ilahay agtiisa waa uga liid waa ka maaratay waa kaga liidnimo badnaanayaan weyaan aad bay u maarata dad dad u liita ay u noqonayaan marka waxaa la rabaa waa jaahiliya waay in lagu faano waa jaahili waay adiga qabiilkan iskama aadan dhalin ilaahay kaa dhaliyey soo ma adiga ma aadan iska dhalin marka maxaa ugu faana waxaadan balahayn adiga ha ku faanin khalqigii ilaahayna ha ku liidin wey waalkhuyalaa buu nabiga yani ay reebaan isqaadqaadka alkhuyalaa yani tabakhturkaa la yidhaahdaa iyo cujbiga iyo kibirka qofka intuu kibro khalqiga ilaahay ku kibro sow raba uu u socdo taasoo kaleba khuyalaa la yidhaahdaa khuyalaagana lama ogolo weeyaan ayadana waa mamnuuc waad ogtihiin يعني الله الله حليه في سورة اللقمان واقصد في مشيك أيدي إيشك ماي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور متكست إسقاط قات بدن وفان بدن إلهي مجعل سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا tabarta hadaba miskiinkaasaa tahay maxaa isku qaad qaadaysa miskiin daciifaa tahay dhulkaana ma jebin kartid ma awood aad leedahay iyo dhugta haddaa ku dhufata dilaaci mayso haddaa isqaad qaadana buuraha gaari maysid yacni ha kibrin waa kibirka ilah baa iskale subxaana wa tacaala khalqiga ilahi ha ku kibrin taasoo kale weeyaan alkhuyalaa mamnuuc waa sharciga waa naga reebay weeyaan walbagya bay reebaan dulmiga dadka la dulmiyo dulmiga ummadda ilaahay oo la dulmiyo ayaa la reebaa dulmiga waad ogtihi wax sahlan ma aha caaqibatu dulmi waa wakhiima waay aaday u xun tahay qofka markaad uu kaa tabar daran yahay ama maaragtay aad aragtid inuu miskiin yahay oosan iska kaa dhicin karin inaad dulmiso dulmigaas ma istaagayo qofka madluumka waad ogtihiin hadduu yacni maaragtay ilaahay baryo baryada qofka la dulmiyey iyo allah wax u dhexeeya ma laha allah waa ajiibaa weeyaan واتقي دعوة المظلوم أبو نبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حجاب ومد حيو الله يقفك دعديسة مظلومك أدي واسك سرحان انت ضد المزهور ديسة سيقول عاو ربو سوجي إلى إلهي كوبر يايا مركو خطر وي آل أسر يعني ظلمك شيء وناكسن معه والبغي بين الريبان ضدك أديدا وحيرنا والاستطالة على الحق يعني أي كريبا والاستطالة استطالة وحالة بمعنى الترفع وإسقاطك وقف إسكوريال وددك حقره أوليده وتاوية على الخلق خلق إلهي والمارك اللي إسكورياله لليده بحق أو بغير حق يقول الشيخ رحمه الله هذا استطالة مر بحق من نغته لكن مثلا نم كان ملحبة بطوتها هذه ملحبة بطوتها بحق المركة تهي markaasaad adoo madax u ahoo u jeedid inaad ka sarrayso baad liidday ood xaqirtay oo tarafac ku samaysay ood liidday dhibka addaa u geysato bixaqin waxaad noqonaysaa yacni waxaad tahay qof marka iftikaarkii la yimidaad tahay faankii la reebay fakrigii nala ka reebay baad la timid weeyaan hadday bikayri xaqin tahayna hadda waxa weeyaan yani waaba bakyigii oo dulmigii aan soo sheegnay bayba la mid tahay waa dulmi wa bikayri xaqin haddaad ku dulmisana waa maaragtay waa haddaad aad ku liido adigana waxaad tahay dhaalimaa tahay weeyaan waa bakyigii bay noqonaysaa weeyaan waya'muruuna dadka ahlu sunnaha waxay faraan macaaliya alakhlaaqi akhlaaqda middeeda sarsare middeeda sarrayso ayay faraan wayanhawna way reebaan can safsaafihaa teeda hoosayso oo liidatana waa ay reebaan weeyaan yacni middeeda xaqiirka ah oo liidato safaasif alumuur ayaa la yidhaahdaa ayay reebaanoo ma ma isticmaalaan dabeecadaha xunxunka inta aan soo sheegno wanaaga way sameeyaan waxa ka soo horjeeda oo radii'a ahoo xaqiirka ahoo liitana way ka tagaan weeyaan ma sameeyaan dadka ahlu sunnaha intaa markuu wanaaggaas dadka ay leeyihin soo sheegay ayuu sheikhu wuxuu yidhi wakullu maa yaquuluunahu dadka ahlu sunnaha waxay odhanayaan dhammaanteed wayafcaluunahu ay samaynayaan dhammaanteed oo min haada warkaan aan soo sheegnay ah wax alla waxay sameeyaanoo wanaaga iyo wax alla waxay ka tagaanoo xubi ahba iyo wahayrihi kuwa aan sheegnay kuwa aanan ahaynba fa innamaa hum ayagu dadka ahlu sunnaha ah muttabicuuna kuwa raaca weye fiihi kaa dhexdiisa lilkitaabi wasunna yacni waxaas